alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllahu wslama wbaarak calى nabiyina muxamed wcalى aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa cumdat اlaxkaam lilxaafid almaqdisi raximah اllahu tacaala waxaan ka soo baxnay baabu salaat اlistisqa qaala almualifu raximah اllahu tacaala baabu salaati اlkhowf baabuu yahay salaatulkhowfka can cabdillaahi bni cumar ibn اlkhadaab radia allahu canhuma qaal salaa bina rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam salaata alkhowf fii bacdi ayaamih alatii laqiya fiiha alcaduw faqaama طaa'ifaة macahu waطaa'ifaة biizaai اlcaduw فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة waxaa laga wariyey cabdلaahi بن cmر بن khطاab radي الlaه canهuma qaala inuu yihi صalىa bina waxaana tujiyey rasuulu الlaahi rasuulka ilaahi baana tujiyey صalaaة الkhowf wuxuuna tujiyey salaaة اlkhowfki salaadii cabsi daraaddeed loo tukanayey yani xilliga la cabsanaya salaaddii la tukanayey ayuu markaana tujiyey calayhi salaatu wasalaam fii bacdi ayaamih wuxuuna tujiyey maalmihiisii wax ka mid ah yani ayaama khazawaatihi baa loo jeeda maalmihii duulaanka wax ka mid ah allatii maalmahaasoo laqiya fiiha alcaduwa cadowga ula kulmay faqaama طaa'ifatun koox baa istaagtay macahu rasuulka la jirkiisa calayhi salaatu wasalaam waطaa'ifatun kooxna waxay istaagtay biizaai alcaduwi cadowga muqaabilkiisa iyo hortiisa ayay istaagtay fasallaa wuxuu tujiyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam biladiina macah kuwii la jirkiisa ahaa rakcatan rakcad buu tujiyey waa kuwii hore uma dahabuu dabadeed way tageen wajaءa alaaakharuuna kuwii kalaa yimid fasallaa bihim rakcatan rakcad buu tujiyey waqadat alطaa'ifataani labadii kooxood waxay guteen oo la yimaadeen rakcatan rakca rakcad rakcad ayay markaas si gaara mid kasta u gudatay halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu raximah اllahu tacaala salaat اlkhowf ayuu baabaystay wuxuuna u jeedaa salaadaas xilliga la cabsanayo ama cadow laga cabsanayo ama wax kale laga cabsanayo salaada qaabka loo tukanayo keyfiyada loo tukan loola imaanayo ayuu markaasi baab ku saabsan yahay macnaheedu maahan yani salaad cusub oo lala imaanayo oo yani khowf daraaddii loola imaanayo waa marka cabsi ay timaado cadow ha laga cabsanayo ama wax kale sida qofkii maalan waraabe ayaa cayrsanaya ama markaasi daad buu ka cararaya ama waxyaalaha la midkaa xukumkan ay qaadanayaan keyfiyada loo tukanayo ayib wuxuu tilmaamay marka xadiidka cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma nebigu inuu tujiyey saxaabada maalmihii ay cadowga la kulmeen maalin ka mid ah duulaankaasi uu xadiidkan ka warramayo waa duulaan markaasi saxaabadu ay aadeen xagga markaa najdi ayay markaa duulaan qolay la dagaalamayeen halkaasayna aadeen marka nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ayuu tujiyey salaatulkhowfkii kayfiyaduu u tujiyey marka saxaabadii laba loo qaybiyey qayb cadowgii bay hortaagnayd cadowgii ayay hortaagnayd qaybna nebigay la tukadeen calayhi salaatu wasalaam salaaddii baa la galay kooxdaa hore hal ragcad buu tujiyey hal ragcad ayuu tujiyey marka ragcaddii labaad ayagoo ku jiro weli aan dhammaystiran ayay tageen oo qoladii kale halkii ay joogeen bay tageen kuwii baa soo bedelay oo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ragcaddii labaad u taagan bay markaasi u yimaadeen halkaasay kala qabsadeen ragcaddaasay la tukadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ragcaddiisii ka dhammaystay ayagoo ragcaddii u dhimanayd ayay markaa la yimaadeen kadibna kuwii kalea yimid nebigay la tukadeen ragcaddii u dhimanayd bay dhammaystirteen kadibna sidaas ayay ugu dhammaatay oo kuwii hore iyagoon ragcaddii labaad tukan ayay noqdeen kuwii hore iyagoo ragcadda labaa tukan ayay noqdeenoo goobtii kuwii hore ay joogeen ayay tegeen marka ragcaddan labaadoy la imaanayaan waxay tukadeen markii kuwii dambe labadiiba iyagu ay tukadeen bay yimaadeen markaasay la tukadeen xaalka noocan oo kale ah waa markaa cadow ku sugan yahay meel aan qiblad ahayn meel aan qiblada markuu sugan yahay qiblada xaggaa loo tukanaya xagga waqooyi baa loo tukanaya maalan cadowgii jihada galbeed buu jiraa ama jihada koonfureed buu jiraa ama jihada bari buu jiraa marka imaamkii iyo qayb ka mida dadkii ayaa tukanaya ragcadda markay tukadaanna way soo noqonayaanoo kuwii kale soo bedelayaan kuwii kalea imaanaya oo ragcadda la tukanaya dabeedna way dhammaystiranayaan ayagu kuwii kalea imaanaya markaas ayna dhammaystiranayaan marka waqadat aaaifatan waxaa loo jeedaa mid kasta ragcaddii ka dhimanayd ayay markaasi la imaanayaan marka qaabkaas ayay markaa noqonaysa qaabkay u tukanayaan waxaa laga qaadanaya xadiidkan camalkan faraha badan leh ee dhaqdhaqaaqan faraha badan leh haddii ay tahay limaslaxati salaa in aysan salaaddii dhib aysan yeelaynin waxaa kaloo laga qaadanaya salaaddii in la ilaaliyo wakhtigeeda lama oran iska suga dagaalkiina wata dagaalku markuu dhamaada kadib iska tukada lama oran inay jamaacadu arrinkeedu usan sahlanayn ayaa laga qaadanaya ayib weliba culmad waxay ka qaateen inay waajibta xaalatu safar wa xaalat lxadar marka musaafiriin la yahay iyo markaa xaadiriin la yahay labaduba markaa jamaacadu inay waajib tahay markii aamin la yahay markii khowf lagu jiro inay waajib tahay waxaa laga qaadanaya oo kale salaatuljamaca in hal rakaco lagu soo gaari karo waayo qoladan dambe nabiga oo calayhi salatu wasalaam hal rakcadu dhiman tahay ayay soo haleeleen kadibna waa la tukadeen waxaa laga qaadanayaa markaasi in imaamkii keligii markaa keligii taagnaan karo haddii arrinkaa cududaar uu markaa keensado waayo markay qolada hore ka tageen keligii buu nebigu taagnaa calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa in gaalka laga digtoonaado oo xaalad kastaba digtoonow lagu jiro khuduu xudrakum ilahay qur'anka inoogu sheegay digtoonidiinna qaata yani gaalka marna ha aaminina waayo gaalku waa caduwullah waana cadowgiina weyaan cadowgiina hadduu yahayna markasta dhib ayuu markaa idinla doonayaa ayib can yaziid ibni rumaan can saalix ibni khawaat ibni jubayrin can man sallaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam salaata alkhawf salaata daati ariqaac salaata alkhawfi ana طaa'ifata safat macahu وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وحلقة وريي يزيد ابن رمان وكورني عن صالح ابن خوات ابن جبير wuxuu isna ka wariyey can man sallaa ciddii la tukatay maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka la jirkiisa la tukatay salaata alkhawf salaata daati ariqaac salaaddii u saaxiibka ahayd karmaha u saaxiibka ahayd riqaacu waa maryaha markaasi la jeexjeexo oo marka lugaha lagu duuduubo taasaa riqaac waa jamcu riqca weeyaan marka waa dagaal saxaabadu ay lugaha markay kabihi waayeen ay markaa adimada ku duuduubteen calalo marka daat riqaac saasa loogu bixiyey waa tii karmaha u saaxiibka ahayd oo maryaha lagu xirtay lugaha salaat alkhawfi cid la tukatay salaat alkhawf ana طaa'ifatan koox safad way safatay macahu ay maca anabiyi sala allahu calayh wasalam salaaddii bay la galeen wa طaa'ifatun kooxna wijaaha alcaduwi cadowga wejigiisa istaageen fasallaa wuxuu tujiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam biladiina macahu kuwii la joogay rakcatan ragcad buu tujiyey uma habata qaa'iman dabadeed uu sugnaaday qaa'iman xaaloy mid taagan faatamuu way dhammaystirteen ayagu lianfusihim naftoodii bay u dhammaystirteen uma insarafuu dabadeed waa gudoomeen way tageen fasafuu wijaaha alcaduwi cadowga wejigiisa ayay safteen wajaءat طaa'ifat اlأkhraa kooxdii kale ayaa timid fasallaa bihim wuu tujiyey arakca alatii baqiyat ragcaddii asaga u harsanayd ayuu tujiyey ayaga uma habata jaalisan wuu sugnaaday xaaluu fadhiyo waatamuu lianfusihim naftooda u dhammaystirteen uma salama bihim nebigu waa la salaamo naqsaday calayhi salaatu wasalaam tanna waa kayfiyo tii hore u dhow oo aan ka fogeyn weeye qaala almusanifu alrajul aladii sallaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ninka la tukaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam huwa sahal ibnu abi xathma waa ninkaas weeyaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa kayfiye labaad oo markaasi tii hore aan ka fogeyn uu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada markaasi uu tujiyey waxay tahay kayfiyadaas tii hore kama kama foga koox waxay la mid tahay tii hore waxay kala mid tahay cadowga wuxuu ku sugan yahay meel aan qiblada ahayn buu ku sugan yahay marka ciidanka labaa loo qeybiyey qayb waxay ilaalinaysaa gaaladii iyo cadowgii qaybna nabiga la tukanaya calayhi salaatu wasalaam marka koox baa nabiga la safatay oo la tukatay hal ragcad buu tujiyey calayhi salaatu wasalaam ragcaddii labaad markuu soo kaca isagu waa istaagay oo markaasi ma rukuucin mana sujuudin halkaasuu ku sugnaaday ayagu marka waa ka goosteenoo ragcaddii u dhimanayd ayay dhammaystirteen marka suuradan iyo suuradii hore farqi udhexey muxuu noqonayaa suuradii hore iyagoon ragcaddii dhammaystiran bay tageen tii labaad tii hore ay dhammaystirteen tii labaad ayagoon weli dhammaystiran ayay tageenoo goobtii cadowgay aadeen tan laakiin way israacsadeen waxoodii ragcadna nabiga la tukadeen calayhi salaatu wasalaam ragcadna ayagaa si gaara u dhammaystirta way tageen marka qoladii kale ay soo bedeleen kuwii kalea yimid nebigay salaada la galeen calayhi salaatu wasalaam ragcaddii taagan bay u yimaadeen ragcaddii bay la tukadeen nebigu fadhigii ayuu markaa ku sugay ragcaddii u dhimanayd bay soo dhammaystirteen ilaa marka ayagu ragcad bay nabiga la tukadeen calayhi salaatu wasalaam ragcad baa u dhiman markuu fadhigii uu nebigu fariistay bay kaceen kadibna waxay soo tukadeen ragcaddii u dhimanayd kadibna nebiga ayay salaadii la salaamo naqsadeen markaa salaaddii kala baxeen ayagoo markaasi labadii ragcadood soo dhammaystirta marka labada xadiidba waxay sheegayaan laba laba ragcadood in la tukaday bay sheegayaan laba laba ragcadood in la tukaday ayay sheegayaan waa hadday tahay salaadu salaad rubaaciye ah sida duhurkii casarkii cishihii oo kale laakiin xadiidku ma sheegin salaaddii maqrib oo kale muu sheegin salaaddii maqrib waxba lagama bedelaya iyadu oo qasri laguma samaynayo kadalika salaatu subxina qasri laguma samaynayo marka culimada qaybo ka mid waxay tilmaameen salaadda maqrib oo kale kuwa hore labuu tujinayaa kuwa dambena ragcad ayuu markaasi tujinayaa riwaayad kalea soo arooray oo tilmaamaya in hal ragcad lagu kaaftoomi karo salaatu lkhoofkaba oo xadiis saxiixa haabit ah weeye hal ragcad in lagu kaaftoomi karo marka fi bacd alaxyaan inay dhici karto haddiiba marka labada xataa laga gaarsiin waayo in hal ragcad lagu kaaftoomo fii bacd alaxyaan way bannaan tahay axaadiis saxiixana ku soo aroortay oo markaa tilmaamaysa marka xadiidkanna waa kii hore unbuu markaasi xagga macnahaan xoojinaya xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa la samaynayo inuusan salaaddii waxba yeelaynin oy bannaan tahay kadalika in laga qaato markaasi waxaa laga qaadanaya oo kale in mamuum keligii imaamku keligii inuu noqon karo oo keligii uu meel istaagi karo imaamkii ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa cadaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labadii kooxood qolo kasta ragcad buu tujiyey isagoo markaa cadaalad u samaynaya ma oran idinku gaar isaga tukada kuwana marka anaa tujinaya kuwana gaar yani u tukada ma orane nebigu labadiiba calayhi salatu wasalaam cadaalad buu sameeyey kuwana waa tujiyey kuwana waa tujiyey marka arimahaas ayaa marka laga qaadanaya can jaabir bn cabd ilahi اlanصari radi allahu canهuma qaala shahidtu maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalama shahidtu maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam salaat اlkhowf wuxuu leeyahay jaabir bn cabdilahi radi allahu canhu shahidtu waxaan goobjoog ahaa oon xaadiray maca rasuuli اllaahi rasuulka ilahi la jirkiisa calayhi الsalaatu wasalaam salaaة اlkhowfi fasafafnaa waan safanay safayn laba saf khalfa rasuuli illaahi rasuulka ilaahay gadaashiisa calayhi salaatu wasalaam ayaan safanay walcaduwu cadowguna baynanaa wa bayna alqibla wuxuu ku sugan yahay annaga iyo qiblada dhexdeeda ku sugan yahay yani xagga qibladu naga jiraa weeye fakabara anabiyu sala allahu alay waslm nabigu waa takbiirtay wa kabarnaa jamiican dhammaan waa takbiirnay uma rakaca nabigu waa rukuucay wa rakacnaa jamiican dhammaan waa rukuucnay uma rafaca ra'sahu min alrukuuci wuxuu ka soo qaaday madaxiisii rukuucdii warafacnaa jamiica dhammaan waa ka soo qaadnay rukuucdii waa ka soo kacnay uma inxadara bisujuudi nebigu wuxuu la dhacay oo la hoobtay sujuud buu la hoobtay inxidaarku waa wuquuca weeyaan dhicitaanka markaa sujuudda loo dhacaya weeye ay nazala ilayhi waa u degay ayib wasafu aladii yelihi safkii ku xigayna wuu raacay wa qaama asafu almu'aharu waxaa istaagay safkii dambe fii naxri alcaduwi cadowga dhuuntiisuu istaagay isagu ma sujuudin falamaa qada anabiyu calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu dhammaystay asujuuda sujuuddii markuu dhammaystay wa qaama asafu aladii yeliihi safkii ku xigayna markaasi uu istaagay oo sujuuddii ay ka soo kaceen inxadara waxaa hoobtay oo degay asafu almu'ahara safkii dambe bisujuudi sujuud bay la degeen wa qaamuu wa qaama waxaa kacay asafu ladii yeliihi waqaama ay kaceen asafu ladii yeliihi inxadara waxaa hoobtay asafu lmuaharu bisujuudi waqaamayana waa soo kaceen ayib yani sujudi baa la dhamaystay waa la soo wada kacay uma taqadama asafu lmuahar waxaa hore maray safkii dambe wa taahara asafu lmuahar muqadam safkii horena dib uu maray uma rakaca annabiyu sala allahu calay waslm nebigu waa rukuucay warakacnaa jamiica dhammaan waa la rukuucnay uma rafaca ra'sahu min alrukuuc wuxuu ka soo qaaday madaxiisii rukuucda farafacnaa jamiican dhammaan waa ka soo qaadnay uma inxadara nabigu waa hoobtay oo waa degay bisujuud sujuud buu la degay oo la hoobtay wasafu ladii yelihi saf ku xigana waa la hoobtay aladii kaana mu'aharan kaasoo ah mid dambeeyey fi rakcati lula ragcaddii hore faqaama waxaa istaagay asafu lmu'aharu safkii dambe fii naxri cadowi cadowga dhuuntiisa falamaa qada anabiyu sala allahu calay waslm nabigu markuu dhammaystay asjuuda sujuudii wasafu safna uu dhammaystay aladii safkaasu yelihi ku xigay inxadara waxaa hoobtay oo degay asafu lmuahar safkii dambe bisujuudi sujuud fasajaduu waa sujuudeen uma salama anabiyu nebigu waa salaamu naqsaday calayhi salaatu wasalaam wasalamnaa jamiican dhammaan waa salaamu naqsanay qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi kamaa yasnacu xarasukum sida ay sameeyaan marka waardiyihiinu haaulaaia kuwana biumaraa'ihim madaxdooda say ku sameeyaan oo kale dakarahu muslimu xadiidka muslim baa sheegay bitamaami isagoo dhammaystiran wadakara albukhaariyu طarafan minhu bukhaarina qayb ka miduu sheegay wa anahu salaa nebigu inuu tukaday salaata alkhawfi wa anahu jaabir salaa inuu tukaday salaata alkhawfi maca nabiyi nebiga la jirkiisa sala allahu calيه wasalam fi اlghaswati الsaabica ghaswadii toddobaad ama sanadka toddobaad ghaswadii dhacday ghaswati daati riqaac ghaswadii markaasi magaceedu u ahaa ghaswadii u saaxiibka ahayd riqaaca iyo karmaha u saaxiibka ahayd xadiidkan wuxuu tilmaamayaa kayfiye ka duwan labadii kayfiye hore xadiidkan wuxuu tilmaamayaa haddii cadowga ku sugan yahay xagga qiblada qaabka loo tukanayo ayuu sheegayaa ayib waa la wada istaagayaa salaaddii baa la wada gelayaa qur-aankii baa la akhrinayaa waa la wada rukuucayaa waa laga soo kacayaa marka rukuucdii laga soo kaco ciidankii laba saf weeye safka hore ayaa markaa imaamka la rukuuc la sujuudaya imaamkay la sujuudayaan waaya marka la sujuudo sujuuddii lasoo dhamaysto o laga soo kaco ayay markaa safkii labaad ayana sujuudayaan ayib markay soo dhammaystaan ayay soo kacayaan markaasaa la isdabamarayaa safkii horena dibbuu u soo baxayaa kii dambena hore u baxayaa kuwii xagga hore joogay waxay imaanayaan booskii kuwa dambe ay joogeen kuwii dambe meeshay joogeenna kuwii dambena waxay tegayaan booskii kuwa hore ay joogeen kuwii horena booskii kuwa dambe ay joogeen waa la isbedelayaa ayib ragcaddii labaad ayaa iyadna qur-aanka la akhrinayaa waa la ruk waa la wada rukuucayaa sujuudda markay noqoto imaamkii iyo safkii horea is wada raacaya safkaa hore waa kuwii marka hore dambeeyey wey imaamkii iyo safkii hore ayaa markaa is wada raacaya markay soo dhammaystaan sujuuddoodii oo ay fadhiga yimaadaan ayay markaa kuwii dambena sujuuddii la dhacayaan sujuuddii bay la imaanayaan kadibna hal mar ayaa salaaddii laga wada baxayaa marka labada kayfiyo kayfiyadan iyo tii hore tii horen waxay cadowgii ayaa wuxuu ku sugan yahay meelaan qiblad ahayn tanna waxaa weye cadowgi wuxuu ku sugan yahay qibladiibuu ku sugan yahay marka labada qaab ayay markaasi noqonayaan jaabir wuxuu leeyahay sidaa yeeshaan madaxdiinna sida markaa waardiyuhu ay sameeyaan kuwan ah madaxdiinu ay ku sameeyaan waa sidee yani waxaa ka muuqata inay nimanka boqorada yani marka ay sujuudaan in nimanka waardiyaha ayagu ay ka dambeyn jireen oo ay waardiyeyn jireen qaabka noocaasoo kale ah ayaa loo tukanaya marka kayfiyadaas waa markii cadowga uusan markaa qiblada ku sugan yahay ayaa markaasaa loo wada tukanaya nebigu cadaaladiisa bay ku tusinaysaa yani marba kuwo ayaa markaa la hormarinaya oo imaamka la sujuudaya la sujuudaya marka cadaaladda nebi maxamed calayhi salaatu salaam ayay markaa ku tusinaysaa tii hore xadiidkii hore aswa daat riqaac yani khaswadaasi yani waxaa weeyaan waxaa sababta loogu magacaabay saxaabada ayaa markaa maadaama ay kaba la-aan ahaayeen waxay lugaha ku xirteen oy kaba ka dhigteen markaasi calalo ama maryo fajacaluu yalufuuna calayha alkhiraq waxay markaa ku duuduubteen maryahaasay ku duuduubeen saasaa marka loogu bixiyey waxayna ahayd sanadkii toddobaad khaybar markii yuhuudda laga qabsaday kadib ayay ahayd marka labada xadiidba waxay tusinayaan kayfiyada loola imaanayo salaatulkhowfka inaysan isku mid noqonaynin haddii cadowgu uu ku sugan yahay jihat alqibla iyo hadduusan ku sugnayn in markaa ay iskhilaafayaan ayaa markaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa salaadi in la ilaaliyo inay waajib tahay wakhtigeedana lagu ilaaliyo xitaa iyadoo markaa cabsi daran ay jirto in salaaddii la ilaaliyo waxaa laga qaadanaya kadalika jamaacadii inay waajib tahay xadaran wa safaran amnan wa khawfan ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa markaasi safka hore fadliga uu leehay ayaa laga qaadanaya waayo marka hore kuwaa la siiyey safka hore marka dambena kuwaa la siiyey safka hore iyo safka dambena isku ajar maaha oo nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii uu ogaan lahaa waxaa weyaan dadku hadday ogaan lahaayeen waxaa laga helayo safka hore iyo markaa adimaada ajarka ku sugan hadday ogaan lahaayeen kadibna aysan helayn inay u qori tuurtaan mooyaane way u qori tuuran lahaayeen fadliga ku sugan hadday ogaan lahaayeen oo si kale aysan ku helaynin inay qorituur u galaan mooyaane qorituur bay u geli lahaayeen marka nebigu calayhi salaatu wasalaam si labada qoloba safka hore ajarkiis ay u helaan marba kuwa iyo marka ayuu siiyey marba kuwa ayuu markaa siiyey nebigu calayhi salatu wasalaam marka fadliga safka hore laga helayana markaasi waa laga qaadanaya ayib waxay culimmadu tilmaameen xilligan oo kale haddii xaalku isbedelo oo yani waxa weeyaan haddii cadowga hortiisa lagu safto ay dhici kartaba gaaladii markaasi inay muslimiintii dhammaantood hal mar wada mariyaan hubkii iyo markaa rasaastii waxaa dhacaysa marka inaan sidan loo tukane sida kaloo markaa u sahlan marka inay u tukanayaan waayo arrinku waa isbedelay oo waxaa dhici karta in lais arkayay laakiin waxa ay tuurayaan muslimiintu marka inuusan soo gaarin baa dhici karta laakiin maanta hubka la isticmaalayo waa hub meel fog wax ka dilaya weeye marka xaalka noocaasa waxaa loo tukanayaa sidii marka ay u suurtoobayso ayaa loo tukanayaa haddii khowfku darnaado oo cabsidu intaa ka darnaato oo gacmaha laisula tago waxaa lagu tukanayaa qofka isagoo soconaya markaa tukanaya isagoo xataa markaa aan qiblada u jeedin buu tukanaya fain khiftum farijaalan aw rukbaanan haddaad baqdaan waxaad tukataan idinkoo lugeynaya ama idinkoo markaa saaran markaa gaadiidkii idinkoo qiblada u jeeda idinkoon u jeedin intaba marka waa la tukan karaa markaas waa mar haddii gacmaha laisula tago oy suurtoobi weydo markaasi inuu qofkii qibladii inuu ujeedsado si markaa ay ugu suurtoobayso ayuu oola imaanaya bacdu salaf oo markaa iyagu laga soo wariyo way jiraan haddii xaalku darnaado oo qofku waxa uu akhrinayo iyo waxa uu sheegayo uusan waxba kala garanaynin xaalka noocaas dib buu dhigi karaa markaas bacdu salaf baa laga soo wariyey anas radi allahu canhu fii bacdi alghazawaat oo xilli dambe la galay inay suurtoobi weyday adkaatay in si wacan loola yimaado marka adkaartii iyo rukuucdii sujuudii markaasoo kale waxay noqonaysaa in markaa dib loo dhigo culimmada qaar baa markaa ku fasiray xadiidkii aan horey usoo marnay oo nebigu markaasi inuu dib ka tukaday salaadii markaasi yowm lkhandaq culimmada qaar baa ku fasiray haddii xaalku u adkaado oy dhici weydo in la tukado dib baa loo dhiganaya markaas culimmada qaarna waxay ku fasireen inay taasi wakhti ahayd marka dambena waxaa la sharciyeeyey salaat alkhowf oo markaa xilliga ay taagan tahay ayaa la tukanayaa qofkuna sida marka ay ugu suurtoobayso ayuu marka oola imaanaya kitaabu ljanaa'izi hada maxalu halkan wuxuu kaga warramaya sheekhu janaa'iskii janaaisku waa markaas waa jamcu janaaza janaazadu ama jinaaza bilkasri ama bilfatxi labaduba waxaa markaasi lagu ilaaqayaa waa meydka weeye meydka ayaa janaaza la yidhaahdaa culamada qaar kale farqiyana way jiraan oo odhanaya janaaza waa meydka jinaazana waa naxashka lagu qaadayo naxashka lagu qaadayo ayuu noqonayaa oo waxay yidhahdaan alfatxu lilaclaa fatxaha waxaa leh ka sare janaaza jiinku waa maftuux ka sareeyana waa meydka wey wاlkasru lilasfali kasrahana waxaa le oo jinaazana waxaa leh kan hooseeya oo ah markaasi naxashka ayaa leh sidaana qaar ba markaa u kala tafriiqiyey marka baab اjanaaئis ama kitaab اjanais sheekh wuxuu sheegay markuu soo dhameeyey kitaab الsalaa ayuu kitaab اjanaaئis markaa ku xujiyey sababtu waxay tahay meydka tukashada lagu tukanayo waa waxa ugu muhiimsan ugu nafciga badan leh oo meydka loo samaynayo waa loo samey waa ugu nafci badan binisbati marka asaga loo eego salaada lagu tukanayo waayo waa ergo waa ergo oo markaasi waxa weeyaan waa loo ducaynayaa ilaah markaas ergo loo weydiinayaa inuu markaasi dembigiisa dhaafo inuu markaasi asturo inuu markaas u naxariisto marka maadaama ay sidaa tahay oo ay tahay waxa loo qabanayo waxa ugu muhiimsan in lagu tukado oo loo duceeyo sidaas ayuu marka kitaabuljanaas ugu xujiyey wailaa xaqiisu wuxuu ahaa baab اwasaaya wاlfaraaid halkaa in lagu sheego ayay markaa ahayd ayb an abi hurayraa radi اlahu anhu radia اllahu canhu qaala naca الnabiyu salى اllahu عalayh waslm annajaashiya fi اlyowm اladii maata fiih wakharaja ilى اlmusala fasafa bihim wakabara arbaca waxaa laga soo wariyey abu hurayra radi اllahu canhu qaala inuu yihi naca nabiyu nabiga ogeysiiyey calayhi الsalaau wasalaam saxaabada ayuu ogeysiiyey annajaashiya ay bimowti najaashiyi najaashi dhimashadiisa ayuu nebigu saxaabada ogeysiiyey calayhi الsalaatu wasalaam fi lyowmi maalintiibuu ogeysiiyey aladii maalintaasoo maata fiihi uu dhintay wakharaja ila musala nabigu wuxuu oola baxay markaasi musalaha saxaabada musalahuu geeyey meeshii lagu tukanayey fasafa bihim nabigu waa safay calayhi الsalaatu wasalaam wakabara arbacan afar ayuu markaa takbiirtay afar ayuu markaa takbiirtay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa oo ku bilaabay markaasi salaatu aljanaaza weliba gaar ahaan qof haa'ibah ma lagu tukan karaa hadduu dhinto xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu saxaabada ogeysiiyey nacyigu waxaa la yihahdaa alikhbaaru bimowti shaks in laga waramo laga sheekeeyo qofku inuu dhintay in la sheego inuu qofku dhintay in la sheego ayaa nacyiga la yidhaahdaa isagaa marka laba u qaybsamaya midaan bannaanayn iyo mid bannaan buu u qaybsamayaa mid bannaan iyo midaan bannaanayn midka bannaan waa midka nebigu sameeyey calayhi salatu salaam ah saxaabadii inuu ogeysiiyey si markaasi loogu tukado ninkaas marka meydka dadka waa la ogeysiin karaa si loogu tukado si loogu duceeyo si jamaca loogu badiyo qaabkaas haddii looga jeedo dadka in la ogeysiiye waa bannaanta laakiin wixii ay samayn jireen xilligii jaahiliga oo ninkii in markaa meelaha maxaafisha iyo markaa buuraha korkooda inta la istaago laga qayliyo oo maxaasintiisi la tirtiriyo hada laa yajuus kaasi markaas ma bannaana sharciguna waa diiday najaashi wuxuu ahaa melikulxabasha maliku alxabasha magaciisa asalka waxaa way asxama ayaa laohan jiray asxama ayaa la ohan jiray lafdiga asxamana luqadda carabiga waa catiya waa siismada ayaa la yidhaahdaa marka waa laqab cid kastooo xabashi madax ka noqotay ayaa najaashi la ohan jiray cid kastooo marka sidaa cid kastooo muminiinta iyo muslimiinta madax u noqdaa amiirulmuminiin loo yidhaahdo ayaa cid kastooo xabashi boqor ka noqotay najaashi baa loohan jiray waxaa la mida culimadu yidhaahdeen cid kastoo reer ruum boqor u noqotaa qaysar baa la yidhahdaa qaysar kullu man malaka ruum waxaa lagu iطlaaqa qaysar cid kastoo faris madax u noqotona kisra baa la yidhaahdaa cid kastoo turki madax u noqotona waxaa loo yaqaanaa khaaqaan khaaqaan baa la yidhaahdaa cid kastoo nimanka qibdiyiinta ah madax u noqotaa waxaa loo yaqaanaa bay yidhahdeen qibt waxaa loo yaqaanaa fircoon baa la yidhahda fircoon cid kasta oo reer masar madax u noqotana alcasiiz baa la yidhahdaa alcasiiz waa laqab cid kastooo yaman u noqota madaxna tubac baa la yidhaahdaa cid kastoo nimanka reer ximyar madax u noqotaa waxaa loo yaqaanaa qayl bale qayl waa alqaab ay sheegaan markaasi culimmadu ay sheegaan weeyaan marka waa laqab yani najaashigu waa laqab magac gaaru lahaa ma ahayn cid kastoo madax ka noqotaa ee markaas ardulxabasha ayaa waxaa la ohan jiray markaa najaashi waa laqabkiisa laakiin ninkani magaciisu asxama ayuu ahaa ninkani nebigu uu rumeeyey calayhi salaatu wasalaam waxaana u hijrooday saxaabada radia allahu canhu markii magaalada maka lagu dhibay oo lagu cadaabay ayaa nebigu wuxuu u sheegay nin noocaasa inuu jiro oo halkaa uu ka taliyo meesha uu hadda ku aasan yahay waa meesha nimanka tigreega la yidhaahdo mandiqadda ay degan yihiin halkaasuu hadda ku aasan yahay halkaasaana marka waxay u ahayd caasimadiisi halkaasa u ahayd ayib ninkaas marka markuu nebigu u sheegay calayhi salatu slam saxaabada saxaabadu markaasi way hijroodeen ardulxabasha ayay u hijroodeen waxay isku khilaafsan yihiin saxaabadu xaggee bay ka soo degeen markay ka soo hijroodeen magaalada maka qole waxay leeyihin zaylac ayay markaa kasoo ka soo degeen qolana waxay leeyihiin maya yani waxaa weeyaan markaa deked ku taalla eriteria ayay markaa ka soo degeen taasayna markaas mu'arikhiintu u badinayaan maxaa yeele meesha uu ku aasan yahay marka la eego taasaa u dhow oo ku beegan ayib almuhim ninkaas saxaabada waa soo dhoweeyey waana markaasi islaamay aad buuna u soo dhoweeyey marka ninkaasoo kale nebigu lamuu kulmin calayhi salaatu wasalaam waxaa loo yaqaanaa ninkaasoo kale mukhadran baa la dhahaa xilligii nebi maxamed buu noolaa calayhi salatu salam lakin nebiga lamuu kulmin mukhadran baa ninkaasoo kale loo yaqaanaa ninkaasi waa dhintay sanadka sagaalada hijriga ayuu dhintay nebigu marka waa u abaalguday inuu markaa saxaabadii isagoo magaalada madiine jooga saxaabadii inuu kulmiyey isugu yeeray ninkanoo markaa ardulxabasha ku dhintay in halkaa lagaga tukaday halkaa marka waxaa laga qaatay masalada ah qofka qaa'ibka ah oo maqan oo aan goobtaa joogin hadduu dhinto in lagu tukan karo shaaficiyadu waxay lehin cala aliطlaaq baa loogu tukan karaa qofka qaa'ibkaa cala aliطlaaq baa loogu tukan karaa culimada qaybo ka mid waxay leeyihin maya nebigay khaas ku ahaydoo cid dhimatay oo meesha goobta ka maqan nebi maxamed bay khaas ku ahayd calayhi salatu wasalaam cid kale oo qaa'ib markaas lagu tukanayo ma jirto culimada qaarna way tafsiiriyeen sida ibnu teymiya raximahullah tafsiil buu geliyey oo wuxuu yihi qofkaasi haddii lagu tukaday khalaas taasaa ku filan haddii laakiin aan lagu tukan waa lagu tukanayaa haddii aan lagu tukan waa lagu tukanayaa qaarkood waxay tilmaameen culimada qaybo ka mis imaam axmed oo kale haddii qofku nafci uu islaamka u qabta u sameeyey hadduu nafci islaamka wanaag hadduu u sameeyey islaamka asagu walow habal lagu tukadee waa lagu tukanayaa cabdalla basaam wuxuu odhanayaa tafsiirka noocaasa haddii markaasi ninka dhintay uu yahay nin islaamka wax u soo kordhiyey in lagu tukanayo tafsiilkaasay culimmadu qaateen buu odhanayaa waqad rajaxa hada tafsiir shaykhuna cabdiraxmaan al sicdi wa calayhi alcamalu fii najdi najdi kaasaa lagaga camal falaa fa innahum yusalluuna calaa man lahu fadlu cala almuslimiin wayatrukuuna man cadaahu qofka abaal kule islaam muslimiinta way ku tukanayaan ciddii kale haddii lagu tukaday kuma tukanayaan ayib ibnuqayim wuxuu leeyahay aqwaasha ku jirta masaladaasi tafsiilkaasa ugu fiican tafsiilkaas ayaa markaa ugu fiican culimmada odhanaya mashruucba ma ahan waxaa ka mid a xanafiyada ayaa ka mid a waxay leeyihin markaasi arrinkan khaas buu nebi maxamed ku yahay calayhi salaatu wasalaam marka qowlka saxda waa qowlka wasadka weeyaan in qofkii haddii aan lagu tukan in lagu tukan karo ay mashruuc tahay haddii laakiin lagu tukadayna culimada qaybo ka mid a waxay leeyihiin hadduu islaamka u galay wanaag iyo fadli iyo ixsaan iyo samafal waa lagu tukanaya ixsaanan lahu abaalgud loo abaalgudayo haddii laakiin uusan ahayn oo caamatu naas uu ka mid yahay mar haddii lagu tukaday waxaa ku filan taas markaas ayaa ku filan ayib waxaa laga qaadanaya xadiidkan yani waxaa weeyaan kayfiyada lagu tukanayo kayfiyada loogu tukanayo qofka qaa'ibka inay la mid tahay kayfiyada loogu tukanayo qofka xaadirka dadka in la safayo kadibna la takbiiranayo afartii takbiirood in markaa la takbiiranayo kayfiyada salaatjanaaza loogu tukanayo qofka xaadirkaa ayaa qaa'ibkana loogu tukanayaa ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa najaashi iyo fadliga iyo wanaagga uu leeyahay muslimiinta inuu soo dhoweeyey aadna markaasi ixsaan fara badan oo ugu sameeyey wanaag badan bayna ka heleen muslimiintu nimankii quraysheed kamay may daynin oo markay maqleen saxaabadii halkaasay aadeen laba nin bay ka daba direen camar ibnu caas iyo cabdulahi ibnu rabiica bay ka daba direen kadibna way u tageen ninkii najaashi ahaa waxayna u sheegeen nimankani waa niman dhallinyaro oo soo baxsaday waddankaaga soo aaday waxaana soo diray dadka mas-uulka ka ahaa waxayna kaa codsanayaan inaad u soo celisid bay kaa codsanayaan kadib nimankii ayuu u yeeray uu waraystay jacfar ibn abi aalib baa hadlay wuxuuna u sheegay arinkooda iyo shanigooda inay diintooda la soo carareen oo diintooda lagu dhibay oo lagu cadaabay oo lagu ciqaabay ilaahna markaas inay caabudaan loo diiday arinkaana uu sababay inay ka soo cararaan waxay markaas intaa markii lagu kala tegey waxay soo camar ibnu caas baa wuxuu u sheegay nimankan isagu markaa kristan baa mu islaaman weli kristan buu ahaa najaashi carabigana waa yaqaanay oo luqadda carabeedna waa yaqaanay oo horay buu u bartay bay yidhaahdaan waxay u sheegeen ninkani nimankani waxay aaminsan yihiin ciise inuu yahay addoon ilaahay ilaa kristan waxay ka aaminsan yihin ciise ilaahay inuu yahay marka nimankani waxay ka aaminsan yihiin ciise inuu yahay addoon ilaahay wuu yeeray maxaa ka aaminsantihin ciise jacfar baa u sheega waxaan ka aaminsanahy inuu yahay cabdullaahi wa rasuul addoon ilahi rasuulkiisa kadibna waxay ku akhriyeen suuratu maryam bilowgeedii oo lagaga warramayey nebi ciise iyo markaa taarikhdiisa lagaga warramayey wadkur fi kitaabi maryama id intabadat min ahliha makaana sharqiya alaayaat aayaadka sheegaya taarikhdiisii wasalaamu calay yowma welidtu wa yowma amuutu wa yowma bacsa xaya marka aayaadkaas ayuu ku akhriyey kadibna waa ilmeeyey wuxuu yihi kitaabkii nabiyullaahi ciise lala soo diray iyo midka akhrinaysaan wax u dhexeeya maba jiraba wuuna islaamay nimankiina wuu soo celiyey hadiyad ay u keeneenna waa u celiyey cid nimankaa taaban kartana ma jirtu yidhi halkaasi marka amni ammaan ku heleen mar dambe markaa dib usoo noqdeen saxaabadu radia allahu canhum marka ninkaas maadaama fadliga uu lahaa nabiguna calayhi salaatu salaam waa u abaalguday waa ku tukaday calayhi salaatu salaam can jaabir radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama sallaa cala najaashiyi nabigu najaasi can jaabir radi allahu canhu ana nabiya nabigu sala waa tukaday calaa najaashi najaashi buu ku tukaday fa kuntu waxaan ahaa fi safi اthaani safka labaad baan ahaa jaabir baa oranaya aw اthaalid safka saddexaad ayaan ahaa ayib marka xadiidku xadiidka hore ayay markaa isku macno yihiin in saxaabadii markaasi nebigu u safay oo markaa ustaa u tujiyey nacdiga hadda aan sheegaynay jaahiliga xadiid baa ku soo arooray tilmaamaya inuusan bannaanayn iyaakum wanacya fa ina nacya camal اljaahiliya waxaan idinkaga digayaa nacyiga iyo baroordiiqda jaahiliga maxaa markaas nacyigu waa camalka jaahiliga weeyaan jaahiligaa samayn jiray ninku markuu dhinto in markaa meelaha lala wareego lala ordo la tirtiriyo la ammaano la xayisiiyo sidanuu ahaa sidanuu ahaa arrinka noocaasa ma bannaana laakiin haddii ay tahay dadka waxa loo ogeysiinayo oo loogu sheegayo in lagu tukado in loo duceeyo in markaasi waa arrin markaa aad u fiican weeyaan ayb can cabdillahi bni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayh wasalama nabigu sallaa waa tukaday calaa qabrin qabri buu ku tukaday bacdamaa dufina markii la aasay kadib fakabara calayhi arbacan afar ayuu markaasi ku takbiirta fakabara calayhi arbcan afar ayuu markaasi nebigu ku takbiirtay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxaa warinaya cabdullahi bn cabaas wuxuuna tilmaamayaa nebigu inuu ku tukaday qabri calaa qabrin ay calaa saaxibi qabrin qabri mid u saaxiib ah ayuu ku tukaday ninkaasi wuxuu ahaa طalxa ibnu اlbaraa ibnu cumayr albalawi طalxa ibnu اlbaraa ibnu cumayr albalawi ansaar baa wuxuu la ahaa xaliif ansaar ayaa wuxuu la ahaa xaliif marka ninkaas oo dhintay ayuu markaasi oo saxaabadu ay soo aaseen oo aysan u sheegin ayuu nebigu ku tukaday calayhi الsalaatu wassalaam way soo aaseen habeenkii markii loo sheegay ayna fulaan waa dhintay xalaa la soo aasay kadib wuxuu qabrigii tusiya qabrigiibaa markaasi la geeyey markaasuu nebigu ku tukaday afar ragcadood ayb afartaas marka afarta takbiirood takbiirta koobaad waxaa lala imaanayaa faatixada la akhrinayaa istiftaax ma lala imaanayaa culamadu leeyihiin maya istifsax lalama imaanayo sababtu maxay tahay salaat اljanaaza waxay ku dhisan tahay takfiif iyo fududayn waa fududayn marka faatixadii baa la akrinaya ragcadda koobaad suurad kale hadduu raaciyana laa baأs hadduu ku daro ragcadda labaad nebiguu ku salinaya calayhi الsalaatu wasalaam allahuma salli calى muxamed wacalى aali muxamed kama salayta calى ibraahima wacalى aali ibraahima inaka xamiidu majiid wbaarik calى muxamed wcalى aali muxamed kama baarakta calى ibraahima wcalى aali ibraahima inaka xamiidu majiid ragcadda saddexaad wuu ducaynayaa oo markaasi ducada markaa mashruuca soo aroortay ayuu ku ducaynayaa allahuma اkfir lxayina wmayitina washaahidina wagaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana ducooyinka soo arooray allahuma man axyaytahu mina faaxya calى اlislaam wman tawafaytahu mina fatawafahu calى اliimaan allahuma laa taxrimna ajrah walaa tudilana bacdahu waqfir lana walah marka saasaa loogu ducaynaya midda afraad markaasi duco khaasaa loogu ducaynaya meydka in loo duceeyo allahuma kfir lahu warxamu si gaara loogu duceeyo waa mashruuc kadibna markaas salaadii laga baxo salaadii laga baxo takbiiraadku waa afartaas weeye riwaayad qaar soo arooray baa jira oo sheegay inay shan yihiin shan takbiirood inay yihiin xadiidka zayd ibn arqam wuxuu sheegay inay shan yihiin culamada qaar odhanaya marka wixii kale waa la nasakhaye shanta uma markaasi macmuul ah way jiraan qaar odhanaya axyaanan marmarka qaarkood waa lagu camalfali karaa shan waa laga dhigi karaana way jiraan oo basi ma leh takbiirtaa shanaad marka iyadu salaad ma lagaga baxaya wax kaloo la akhrinaya markaasi ma jirto salaad ma lagaga baxaya markaas marka qaabkaas ayay noqonaysaa kayfiyada markaasi loogu tukanayo meydka ayb meydkan waa meyd intoo la aasay marka iyadna waxaa laga qaadanaya xadiidkan haddii qofka la aaso qofkii aan ku tukan inay bannaan tahay inuu ku tukan karo qofkii aan ku tukan inay bannaan tahay meydkaasi inuu ku tukado intuu qabrigiisa tago inuu ku dul tukado inay bannaan tahay waana laga soo reebayaa axaadiista nahyiga sheegaysa laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha qubuurta xaggeeda ha u tukanina korkeedana ha fadhiisanina axaadiista sheegaysa waa laga soo reebayaa meydku haddii la aasay qofku isagoon ku tukan waa mashruuc qofku intuu dul tago qabrigii inuu markaasi ku dul tukado waa mashruuc waa shay banaan xadiidkan ayaa markaa laga qaadanaya ayib waxaa laga qaadanayaa tawaaducii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam iyo markaa naxariista ummaddiisa uu naxariisanayay iyo axwaashooda inuu markaasi ka warhayay xuquuqdooda inuu markaasi u qumayey iyagoo nool nool iyo iyagoo dhintay labaduba inuu nebigu ku dadaalaya calayhi salaatu wasalaam masaalixdooda midda aakharo iyo mid adduunyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda la mid maahan marka inuu u duceeyo oo u shafeeco la mid maahan dadka kale salaadooda iyo ducadoodu marka ducada nebi maxamed calayhi salatu salaam la mid maahan marka taasna waa laga qaadanaya qadar intee la eg ayaa markaasi loo lagu qadarayaa oo markaa la odhanayaa intaasi yani haddii meydka uu aasan yahay baa lagu tukan karaa haddii laakiin muddada ay ka soo wareegto laguma tukan karo wuxuu tilmaamaya cabdulbasaam waxaa markaasi culimada qaybo ka mida waxay ku qaydeen bil bil bay ku qaydeen yani bil haddii uu qofkaasi aasan yahay oo aadan ku tukan adigu waa bannaanta inaad kusoo tukato waa arrin bannaan qaar waxay ku qaydeen markaasi inta jismigiisu ka baaba'ayo bay ku qaydeen qaarkood waxay ku qaydeen weligoodba weligiisba qofkaas waa mar haddaada ku tukan adugu waa ku bannaanta inaad kusoo tukato ayib marka ibnu qayim wuxuu odhanayaa radi allah raximah اllah ruwiya can الnabiy sal slm kaana ida faatatu salaatu cala اljanaasa salla cala اlqabri fii sittati awjuhin xisaan lix wejioo markaasi ayay kaga suganta marka culimadu waxay leeyihiin taxdiid ma leh taxdiid ma leh yani marba haddaadan ku tukan waa kuu bannaan tahay inaad qofkaa kusoo tukato adigu mashruuc bayna kuu tahay waa shay ku bannaan wey waayo nebigu ma xadidinoo ma odhan bil ama laba bilood ma odhan mar haddaan sharcigu xadidin waa shay markaa furan oo mutlaqa weeyaan oo ay wakti ayaa markaa lagu tukan karaa macnuhu waa saas weeyaan ayib can caaishata radi allahu canha ana rasuula اllahi sala allahu alيه wasalama kufina fi alaaثaة ahwaabi yamaniyaة biidi saxuuliyaة laysa fiiha qamiis walaa cimaama caaisha waxaa laga wariyay radi allahu canha أنa rasuul الlahi rasuulka ilahi sal اله عليه wsلم kufina waa la kafnay fii ثaلaaثaةi aثwaabin saddex malaa lagu kafnay ثaلaaثaةi aثwaabin yamaaniyatin oo xaggaas yaman laga keenay biidin oo markaasi cadcad saxuuliyatin oo saxuul loo nisbeeyey qaryada iyo magaalada saxuul la yidhaahdo laysa fiiha qamiisu uusan ku jirin qamiis walaa imaamat imaamadna aysan ku jirin xadiidka caaisha warinaysa radi allahu canha waxay nebi maxamed ka warisay calayhi الsalaatu wasalaam in markaa nebiga waxay warinaysaa in nebi maxamed calayhi الsalatu wasalaam la kafnay saddex maro lagu kafnay saddexdaa maro waa saddex maroo markaasi cadcad weeyaan yamaaniyatin biidin waa yaman baa laga keen waana cadcad yihiin maryahaasi waxaa loo nisbaynaya saxuul meel la yidhaahdo oo yaman ku taalla ayaa loo nisbaynaya halkaasaa lagu sameeyey qamiis cimaamad midna kuma jirin marka waxaa laga qaadanaya inay mashruuc tahay in ninka lagu kafna saddex markaa maro haddii la waayo saddex maro oo hal mare la helayo ku filan halkaa maraa lagu kaaftoomaya shardi maaha saddex in la gaar shardi maaha haddii hal maro ku filan haddii la helo waa kifaaya oo markaa jirka o dhan asturaysa haddii la helo waa kifaaya laakiin sida sii fiican saddex maro ayaa markaa lagu kafnayaa ayib gabadhii waa inoo socota waa arki doonaa markaasi qaabka markaasi la yeeli doono saddexdaa maro waa maryo markaasi fidsan weeyaanoo qamiis iyo cimaamadna kuma jiraan qaabka loo kafnayo maydka maryihii ayaa lasdul saaraya mid baa dhulka la goglaya mid kalea lagu dul goglaya midka saddexaad sidaa marka lasku dul saaro ayaa meydka dhexda la seexinaya inta qadaadqadaad loo seexiyo ayaa halkaa dhexe la seexinaya maradii xaggaas ka soo xigtay baa markaa lagu soo rogaya haddana tii labaad baa lagu soo rogayaa tii saddexaad baa lagu soo rogayaa xaggana waa laga xiraya xagga dambena waa laga xiraya qaabkaas ayuu markaa noqonaya qaabka markaasi loo kafnayo ayib oo saddexda maryo markaasi loogu kafnayo xarka ayaa markaa lagu xirayaa yani maryo ayaa markaa xagga dhexe laga xira si marka maradii aysan u kala bixin dhagax xarigaas ayaa markaa lagu xiraya ayib xadiidku marka wuxuu inoo tilmaamayaa marada lagu kafnayo meydku inay tahay maracad waa sida fiican weeye laakiin shardi maaha shardi maaha marada cad axaadiis waxay inoo sheegtay nabigu inoo sheegay calayhi الsalatu wasalaam ilbisuu min hiyaabikum اlbiid wakafinuu fiiha mowtaakum dharkiina kuwa cadcad ku labista meydkana ku kafna marka dharka ayagaa ugu fiican dharkaas cadcad laakiin haddii la waayo maro cad maro kaleo lagu kafni karaa shardi maaha maro madow iyo mid cas iyo mid markaasi cagaar ah iyo mid midab kale leh waa lagu kafni karaa shardi maahan in maro cad lagu kafno lakiin waa sida fiican weeyaan maxaa yeelay xagga nadaafadda marka laego ayada markaa muuqasho badan nebi maxamed calayhi salatu slam markii la kafnayeyna ayadaa lagu kafnay marka ayadaa fiican waxaa laga qaadanaya xadiidkan in bani aadamka ilaahay uu karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam waxaa lagu karaameeyey in marka uu dhinto marka uu nool yahayna la asturay ayib marka uu dhintona la asturayo baynamaa xayawaanka kale iyo noolaha kale adduunka markuu ku nool yahayna uusan asturnayn marka uu dhintona isagoo baktia dibaddaa la dhigayo marka karaamada iyo maamuuska ilaahay uu maamuusay bini aadamka ayaa markaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa markaasi in nabi maxamed lagu daydo calayhi salaatu wasalaam noloshiisa iyo dhimashadiisa labaduba waxaa laga qaadanaya inaysan mashruuc ahayn in loo geliyo markaasi meydka lagu kafno hadduu rag yahay qamiis iyo cimaamad toonena lagu kafni karin ayaa markaa laga qaadanaya can ummi caiyata radi allahu can ummi caiyata alansaariya qaalat dakhala calayna rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam xiina twufiyat ibnatuhu xiina twufiyat ibnatuhu zaynab faqaala iqsilnaha ثalaaثa aw khamsi aw akara min dalik iqsilnaha ثalaaثa aw khamsa aw akara min dalik in ra'ytuna dalik bimaaءi wasidrin wajcalna fi اlآakhiraةi kaafuura aw shayئa min kaafuur faإida faraqtuna faaaadinanii falama faraqna aadannaahu فأعطاna حقوه فقال أشعرنaha إyaaه يعnي إزاaرaه وفي رواية البخاري وفي رواية البخاري ومسلم أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها طيب وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون آه، xadiiska waxaa warinaysa um caطiya hore u soo marnay tarjamadeeda ah, an um caطiya waxaa laga wariyey alansaariya radi allahu canha qaalat inay tihi dakhala calayna waxaa nos- noo soo galay rasuulu llahi rasuulka ilaahi baa noo soo galay sala allahu calayh wasalam xiina tuwufiyat markay dhimatay ibnatuhu zaynab inanti zaynab markay dhimatay faqaala nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam iqsilnahaa ثalaثan saddex jeer mayra aw khamsan shan jeer mayra aw akthar min dalik kiina wax ka badan mayra in ra'aytuna dalik haddii arinkaasi aad aragtaan bimacnaa haddii hadday idiin muuqato way ay in ra'aytuna dalika laaziman arrinka inuu laazim yahay shan wax ka badan hadday aad aragta inay u baahan tahay mayra bimaa'in ku mayra biyo iyo wasidrin caleynta gobka ku mayra waa qasilka weeyaane wasidrin wajcalna waxaad yeeshaan fi laakhirati ay fi lqaslati alaakhira mayritaanka ugu dambeeya kaafuuran kaafuur ku dara biyaha wax udgoon weeye aw shayan min kaafuran wax ka mid a kaafuur faidaa faraqtunna markaa dhammaysaan mayritaankeedii ee faaadinanii isoo ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadannaahu nabiga waan soo ogeysiinay fa acطaana wuxuuna siiyey xiqwahu maradii guntigiisa ayuuna siiyey maradii hoos guntiga u ahayd ayuuna siiyey ayb faqala nabig wuxuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam ashcirnahaa bihi ashcirnahaa iyaahu yani waxaa weeyaan xagga hoose u mariya marada ugu hooseysa ka dhiga yacni isaarahu isaarkiisii iyo maradii hoos guntiga u ahayd ayaa wuxuu nabigu yidhi calayhi الsalatu wasalaam ee markaasi hoos u mariya wa fii riwaayatin aw sabcan toddoba jeer mayra aw sabcan toddoba jeer mayra meesha khamsan aw sabcan waqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ibda'na ku bilaaba markaad maynaysaan bimayaaminihaa meelme- meelaheeda ee mi- dh- dhankeeda midig bimayaaminihaa ay ee, midigteeda ku bilaaba markaad maynaysaan gacanta lugta dhanka midig wa mawaadic lwuduu'i minhaa iyo meelaha weysada wa an umaciya qaalat umaciya waxay tidhi ee, wajcalnaa wajcalnaa waxaanu ka yeelay ra'sahaa madaxeedii yani tintii bay u- bay u jeedaa shacra ra'sihaa alaaata quruunin saddex gees ayaanu ka yeelnay xadiidka umcaiya warinaysa waxayna caan ku tahay janaazada ee, caan bay ku ahayd iyadana laga qaadan jiray axkaam اljanaa'iz iyadaa laga qaadan jiray waxay tilmaamaysaa umu caiya radi allahu canha ee, nabigaa noo soo galay bay tiri calayhi الsalaatu wasalaam markay inantiisu dhimata inantaasi waa zaynab zaynab binti rasuuli illaahi sal ly slam hablihiisa gabadhii ugu weynayd we- ayay ahayd inantii ugu weynayd ayay ahayd Eh, waxaana qabay ninkii la odhan jiray abulcaas ibn abi rabiic ninkaas ayaa qabay gabadhaas marka eh, markay dhimatay yani waxaa mayraysay umu caiya alansaariya dumar kalena waa la joogeen markaasi waa la mayrayeen oo khitaabka uu nabigu kula khitaabayo inay jamac ahaayeen ayaa kutusinaysaa safiya bintu cabdilmualib iyo asmaa bintu cumays iyo dumarkaas ayaa markaa la joogay ayib eh, umu caiya radi allahu canha waxay tilmaantay nabigu wuxuuna amray inaan gabadhi mayrno saddex jeer ama shan jeer qaabka loo mayraya marka marka hore waa loo istinjaynayaa inta meydkii xoogaa sare loo soo yarqaado soo yarqaloociyo oo calooshii sidaa loo riixo bal inay wax ka soo baxaan oo markaa gacanta eh, qofkii uu gashado eh, markaa galofis ayuu markaasi u istinjaynayaa oo markaasi xaggii dambe wixii soo baxay qubulka iyo duburka ayuu ka mayrayaa cawradiina waa la asturayaa oo waraa al markaa thawb markuu u mayrayo cawradii waa inay markaa asturan tahay ayib markuu mayro oo nadiifiyo kadib markaasi waa u weyseynaya marka weysadii caadiga ahayd ayuu markaa u weyseynayaa Eh, marka kadib marka waxaa lagu bilaabayaa biyihii kale iyo markaa mayritaankii kale ayaa lagu bilaabayaa mayritaanka kale iqsin lahaa alaaan aw khamsan aw sabcan haddii markaa jirku u baahan yahay oo wasak ku sugan tahay eh, markaasi hadba siduu ugu baahan yahay baa loogu mayraya saddex baa loo mayraya marka la mayraya dhanka midig baa laga bilaabaya mar kasta dhanka midig baa lasoo mayraya kadib dhanka bidix baa loo soo wareegaya saasaa markaasi maritaanku noqonaya saddex jeer biyo markaas iyo caleen gob ama qasilka qasil ayaa loogu mayraya qasilna waxaa loo isticmaalaya xagga tandiifka iyo nadaafadda ayuu qeyb weyn ka qaadanaya ayib taasaa lagu mayraya saddex jeer ama shan jeer waa tiras dheer ama markaasi toddoba jeer waa haddii loo baahdo weeyaan haddii loo baahdo weya haddii inta loo mayro marka loo dhammeeyo kadib ay wax ka yimaadaan dib baa loogu noqonaya waa loo isjaynayaa dib baa loogu weysaynayaa mayritaankana dib baa markaasi loogu soo celinayaa hadday mar labaad wax ka soo baxaan weeyaan meelaha markaa daldaloola suuf ayaa markaa laga gelaya ama cudbi baa laga gelaya dhegaha iyo markaa sanka iyo daldaloolado dhan markaasi waxaa laga gelinaya markaasi markaa cudbi ayaa markaa biyuhu aysan u gelin marka loo luqluqayo marka mindiil iyo marka wax lamida maro marka qoyan ayaa ilkaha laga marinaya sanka laga marinaya an haddii biyihii lagu shubo waxaa dhici karta inay agga dambe ka yimaadaan biyihii marka maro qoyan ayaa sankii iyo afkii lagaga nadiifinaya ayib marka la mayrayana sankii iyo marka meelihii daloolay waxbaa marka lagu awdaya ayb marka waxay tilmaamaysaa umu caiya radi allahu canha inuu nebigu saa u sheegay inay biyaha iyo gobka ku mayraan kaafuur waa wax udgoon weeyaan inay kaafuurkaana marka dambe ku daraan markaad dhammaysaanna isoo ogeysiiya markay dhammeeyeen oo u sheegeen wuxuu nebigu siiyey xiqwigii ayuu siiyey xiqwigu waa marada xagga hoose sida garanko kale ayaa xiqwiga la yidhaahdaa af waxaan ujeedaa yani xiqwigu waa guntiga weeye waxaa markaasi ashcirnaha markuu nebigu le ishcaarku waa marada xagga hoose markaa la maray sida garanko kale ayaa waa loo yaqaana waxaa loo yaqaana shacaar maradan sarena waa dihaar maradan hoosena waa shacaar weeyaan ayb marka nebigu shacaar buu ooga dhigay waxaa laga qaadanayaa in barako iyo markaasi marka inay barako iyo wanaag i ka hesho ayaa markaa nebigu sidaa u yeelay calayhi salaatu wasalaam laakiin cid kaloo lagaga dayanaya ma jirto lama odhanayo yani nin sheikha maradiisa ayaan markaasi kafan ka dhiganayaa ama nin markaasi ahlu cibaada ama nin markaasi caabid ah taasi markaa looga qiyaasan mayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii markaasi isagu dharkiisa laga barakaysanayo oo jirkiisa laga barakaysanayo dadka kale markaasi la mid maahan ayagu oo loogama qiyaasan loogama qiyaas qaadan kara markaasi almuhim waxaa laga qaadanaya xadiidkan masaa'il dhowra kow waxaa laga qaadanaya dumarka dumar baa mayraya dumarka dumar baa mayraya waxaa laga soo reebayaa ninka iyo xaaskiisa oo ninkuna xaaskiisu waa mayri karaa gabadhuna ninkeeda way mayri kartaa taasi marka waa laga soo reebayaa ayib caaisha radi allahu canha ee waxaa laga soo wareeray tiri haddii arrinkii aan samaynay oo ahaan lahaa mid aanan weli samaynin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale may mayrteen dumarkiisa mooyaane taasi marka waa laga soo reebayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa markaasi yani waxaa weeyaan in nabiga dharkiisu iyo jirkiisu marka inay barako leedahay arinkaana asagu khaas u yahay waxaa laga qaadanayaa in arinka cid kale loo wakiilan karo cid adugu maalan aad mas-uulka ka ahayd inaad cid kale u wakiilan karto inay markaa mayrto arinkaana waa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa in markaasi qofka cilmi leh inuu markaasi cilmiga markaa loo baahan yahay dadka marka inuu baro cilmulxaal cilmulxaali muqadamun yani waxa wey cilmiga xaalka markaa taagan loo baahan yahay waa ka muhiimsan yahay cilmiga markaasi asagoo aan taagnayn marka xilligaas janaasadii loo baahan yahay in la mayro ama lagu tukado waa inuu baraa qofka cilmiga dadka waa inuu baraa oo salaadii u sheegaa maalan marka lagu tukanayo kale waa inuu u sheega dadkii oo yidhahda qaabkaasaa loogu tukanayaa ragcadda kooda waxaasaa la odhanayaa ta laba saasaa la odhanayaa ta saddexsaasaa la odhanayaa ta afraad waa inuu sheegaa kadalika marka la mayrayo waa inuu sheega qaabkaasaa loo mayraya halkaasaa laga bilaabaya sidana la yeelaya waa inuu sheegaa waayo waxa markaasi la sheego dadku aad bay u weelaynayaan baynama marka si caadiya loo sheego ay dhici karto wixii marka aysan taagnayn inuusan qofku uusan weelayn ay markaa dhici karto waxaa laga qaadanaya in dhowr qof ay qofka mayri karaan dhowr qof inay mayri karaan ayaa markaas laga qaadanaya waxaa markaa la doonaya haddii qofka la mayrayo wax calaamaad aan fiicnayn lagu arko in aan la muujin dadka loo sheegin oo la qariyo waayo waa sir waa sir weeye maadaama ay sir tahay waxaa weeyaan sirtu way markaasi la qariyaa sa adigu u jecesha sirtaada inaan loo muujinin adiguna wixii sidoo markaa qofkaasi aad kala kulanto waana markaasi aad qarisaa wixii markaasi ama qaraabadiisa ama ehelkiisa ay ka xumaan karaan waana qofna loo sheega lakiin hadday tahay wax lagu farxi karo oo tilmaamaya bishaaro iyo markaasi calaamaad fiican taasi markaasi dhib ma leh waxay ku farxayaan markaa basi kuma sugnaa marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa oo laga qaadanaya kayfiyaadkaas xadiidka wuxuu inoo sheegay in lagu mayrayo biyo iyo markaa sidri haddii la waayo sidrigii ama gobkii haddii la waayo culimmadu waxay leeyihiin wax kale oo markaa booskii sidriga buuxinaya ayaa lagu bedelayaa sida saabuun oo kale iyo waxyaalaha la midka munadifaadka ah ayaa lagu bedelan karaa shardi maahan in markaasi la helo marka haddii la waayo kuwo kale ayaa lagu bedelan karaa oo markaas maadaama looga jeedo tandiif iyo nadaafad looga jeedo waxaa laga qaadanaya inay waajib tahay meydka in la mayro inay waajib tahay in meydka la mayro ayaa marka laga qaadanaya waayo nebiga amar buu siiyey iqsilnahaa amarkuna wuxuu faa'iideeyaa wujuub ayuu markaa faa'iideeyaa ayib yani waxaa weeyaan waana fardu kifaaya oo ummaddii haddii la helo qof dadkii qayb u qumay haddii la helo oo dadkii qofkii dhintay qof mayra haddii la helo waa kifaaya oo intaas ayaa markaasi ku filan ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa timaha dumarka gabadho hadday timo badan leedahay in timaha markaa loo tidcayo oo saddex qaybood laga dhigayo waa labada dhinac iyo xagga hore ayib labada dhinac yani wixii halkan ahaa meel baa laisugu keenaya xagganna xaggaa laisugu keenayaa saddex markaasi qaybood baa laga dhigayaa qaabkaasna hadday timo dheer leeda gabadhi saasa la yel wajacalnaa ra'saha alaaata quruun madaxeeda waxaan ka dhignay tinti bay ujeedaaye saddex qaybood saddex geesood ayaanu markaasi ka dhignay marka hadday timo dheer leedahay sidaas ayaa markaa la yeelayaa halkaa inoo joogo wallahu aclam